bismillahi raxmaan iraxiim marka hore waa kaaga mahadcelinayaa sawicitaanka soo wacday arrintan kenya waa arrin khatarteeda leh waxaanan rabaa in shacabka soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan arrintan uga warramo marka ugu horreysa qof kasta oo soomaaliya oo damiir soomaaliyeed leh waa in uu arrintan ka soo horjeesta soo gelitaanka kenya ay soo gashay dhulka soomaaliyeed waana qorsho mu'aamaladeedu ay socotay ilaa iyo labadii kun iyo tobankii oo ay dowladda kenya la wadeen dalad dalal reer galbeed ah oo uu ka mid yahay maraykanka iyo waddanka faransiiska oo iyaku inbud ama ku lahaa talo qaabka ah hawshan loo dhaqaajinayo oo soomaaliya lagu soo gelayo arrintaasi dowladda kenya waxay marmarsiinyo uga dhigatay laba qof oo faransiis iyo ingiriisa oo ay ahayd arrin la doonayo in lagu marmarsiyoodo oo soomaaliya lagu soo galo kenya sidaasay soomaaliya kusoo gashay qorshaha kenya ay doonaysana waxaa caddeeyey wakiilka ama ninka afhayeenka u ah dowladda kenya oo alfred matua la yidhaahdo oo sheegay in dowladda kenya ay ujeedadeeda ugu weyn ay tahay inay qabsato magaalada kismaayo gaar ahaan deketa kismaayo inay qabsato hase yeeshee ujeedada kenya aanay ahayn in ay caawiso dowladda kumeel gaarka sidii ay horay dowladda maraykanka etoobiya ay u doonayso inay u caawiyaan dowladda soomaaliya waxaa sidaasoo kale caddeeyey mowqifka dowladda kenya saraakiil sare oo ka tirsan ee maamulka militariga oo iyakuna sheegay in hadafkooda uu yahay inay qabsadaan magaalada kismaayo waxaa qorshahan la qorsheeyey sanadkii labada kun iyo tobankii sidaan horey u sheegay waxayna ahayd marmarsiyo loogu talagalay hadafkana wuxuu yahay in lagu qabsado dekadaas kismaayo kadibna laga fuliyo magaalada yar ee laamo la yidhaahdo ee dalka kenya oo haatan ay ka socoto qorshe xoogan oo loogu samaynayo wade reen ka maro iyo waddo dheer oo dhinac ka tagta suudaan dhinacna etoobiya ka tagta taasoo ujeedadeedu tahay in shidaalka suudaan iyo shidaal la doonayo in laga qodo badda soomaaliyeed oo la rabo in maamulka azaniya lagu magacaabo oo noqon doono maamul maqaarsaar ah oo la rabo in khayraadka ummadda soomaaliyeed lagu xalaalaysto oo dowladda kenya ay doonayso waxaa socdo qorshooyin khatar kuwa ummadda soomaaliyeed waxaan shacabka soomaaliyeed horay aan uga hadalnay oo aan uga mahad celinayaa baarlamaanka sharafta leh in ay horay uga hadleen arrinta badda weli ma dhammaan arrinta badda arrintanna waxay la xiriirtaa arrintii badda waxaana ujeedadu ay tahay kenya ay ugu soo bareestay in ay soomaaliya qabsato soomaaliyana qaybo loo kala qaato kenyana ay doonayso in ay u noqoto wax la yidhaahdo bover zone ama dhul ay iyadu isaga waardiiso intaasoo keliya kuma eko ee waxay rabtaa in ay maamul dowlad goboleed ay iyadu maamusho oo ay danaheedu ku fushato oo weliba dekeda kismaayo ay noqoto meel ay kenya u isticmaasho danaheeda maamulkaasi oo ay majalada lemond la yidhaahdo ay qortay in loo wado oo la rabo in laga dhigto babag ama magacyaal ama maqaarsaar in looga dhigto dowladdaasi laguna boobo qaranka khayraadkiisii kala duwanaa oo ay uga horrayso shidaalka ay markii hore doonaysa inay ku laalaysto rag mas-uuliyiinta dowladda ka mid ah oo baarlamaanku u fashiliyey siibaa socdo ummadda soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan uga digo una sheego in qorshahaasi oo horay u ahaa waxaase nasiib darro ah in dowladdu ay intaasi garanin oo qorshahan uu socday muddadaas aan soo tilmaamay ee labadi iyo labadii kun iyo tobankii dowladduna ay ogeyd aasaaska ciidanka azaniya ee meeshaas ka socdo inuu khatar ku yahay ummadda soomaaliyeed oo ay dowladda waxba ka qaban weyday waxaa kaloo nasiib darro ah in safiirkii dalka soomaaliya ee u fadhiyey ee kenya in uu maanta yidhaahdo dowladda kenya xaq bay u leedahay in ay gasho soomaaliya xogtaas waa xog diblomaasiyadeed oo aan ka helay waddanka kenya gaar ahaan nairobi waxaana isku raacsan oo ay sidaasoo kale raboor ay u n-ka bishii julaay soo saartay waxay ku caddaysay in dekeda kismaayo la rabo in loo isticmaalo dano gaar ah oo laga leeyahay dekedaas in la isticmaalo waxaa kaloo websiteka la yidhaahdo wikileaks uu qoray sidaasoo kale in qorshahaasi kenya ay wadatay iyadoo azania adeegsanaysa waxaa ugu dambeeyey qoraal ay lemond iyo qortay majalada la yidhaahdo guardian oo ay dhammaantood ku sheegeen qorshahaasi inuu xilligaas yahay dhinaca kale wararka diblomaasiyeed aan helaynana way caddaynayaan in kenya qorsheheedu u yahay inay kismaayo qabsato khayraadka ay la wareegto waxaana hadda socdo oo sadigeedii ama daraasadeedii socotaa in qaabkii loo fulin lahaa oo ay dowladda china toban bilyan oo dollar ugu tala gashay inay ku fuliso iyadoo danaynayso inay shidaalkaasi ay wax ka hesho qorshahaasi waa marka qorshe ballaaran shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaa meel kasta uu joogo dibadda iyo gudaha in loo tashaday dalkoodina la rabo in la boobo la dhaco dadka mas-uuliyadda sheeganaya ee dowladda kumeelgaarka ana ay iyaku oo aan arrintaasi yiri waa soo dhaweynayna sidoo kale taswiirkii dalka jooga wuxuu leeyahay xaq bay u leeyihiin meeshii la rabay inuu xogta iyo sirta ka dambayso barnaamijkan oo soo bilowda labadii iyo labadii kun iyo tobankii inay helaan ay ahayd waxaan nasiib darro ah in madaxweynuhu hadda ay markii ay ku jireen toddobaad ay kenya dalka soomaaliya soo gashay oo aanu waxba ka hadlin in dowladda turkiga markuu tegay ay dowladda turkiga ku tiri u sheegtay oo ay ku tiri war ma adaa u fasaxay dalkaaga inay soo galaan kenya markaas maya markuu yii ay ku yidhaahdeen dowladda adiga haddaad madax ka tahay ummadda mas-uul adag tahay waa inaad ka hadashaa oo aad diidaa taladaasina dowladda turkigan uga mahadcelinayna oolkiisay madaxweynaha ilaa haddana dadaal diblomaasiyeed ma socdo soomaaliyana waa loo soo tafaxaysay isagoo arkaya oo waxa uu gabay kaalintaas waxaanay taariikhdu xusi doontaa in waktigii uu sheekh shariif madaxda ka ah uu madaxweynaha ka ah in dalka soomaaliya la kala boobay iyadoo horay ay qatar ugu jirtay qaabkana la rabo in la boobo kenya inteeda kale oo la rabo in laamo laga dhoofsado shidaalka kenya iyo etoobiya isugu xira ee badda soomaaliyeed laga soo saaro khayraadka kismaayana loo adeegsado ayaa la rabaa waxaa kaloo jirta xog kale oo muhiim ah waxa weye dowladda kenya markay wedi gabax ku noqotay oo ay arrintaasi adduunku ka gedi weysay waxaa la rabaa hadda qorshe ka socdo magaalada nairobi oo ah in kenya laga soo qeybgeliyo amisom inay qayb ka noqoto oo ay hogaamiso ciidanka amisom ee kismaayo marka ay qabsato tegitaankeeda si ay u fushato hawshaasna waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo nairobi dowladda soomaalida mas-uuliyada ka saaran shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga waa inaad u istaagtaan dalkiina waa in dhiiga loo daadiya waddanka haddaanan laga difaacin dadka kusoo xadgudbaya ee dalalka deriska ee kala boobayo waxay noqon doontaa mid aan ku baabaano ilmaheennana aan uga tagna magaxxumo maanta mas-uuliyadda annagana saaran tahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan baarlamaanka xukuumadda dhammaantood iyo ummadda meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda waa in loo istaagaa talaadadii ugu dambaysay dowladda ingiriiska ka shiraysay marka la waayo cid u taagan dalkaas oo u dooda kuwa ingiriiska jooga waxaan ugu yeeraa inay u bannaan baxaan kuwa gudaha joogana inay u istaagaan sidii ay soomaaliya maanta ugu istaagi lahayd badbaadada dalkeeda waxaad ogtihiin in horay dalal kale ay u boobeen oo ay maanta koontabolaan oo dowladda kumeel gaarkaay aanay wax roola ama wax ilaa aanay ku lahayn gobollo badan oo soomaaliya ka tirsan maanta marka lagu daro jubbaland oo kenya ay la wareegto kuwa kalena ay dalalka kale la wareegaan soomaaliya maxay u noqonaysaa taas maaha mid la qaadan karo wejii dhiigle ama dareen soomaaliyeed wadaniyeed ay ku jirto waxaan leeyahay loo istaago ha laga soo horjeesto kenya ma qaadan karto dal soomaaliyeed waa in wiilasha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan u istaagaan dadka soomaaliyeed annagkao dhan waa inaan u istaagnaa hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay ciidan iyo hadday tahay wax walba dalkeenana haddaan u istaagin mas-uuliyaddaas masaayadu waxay xusi doontaa sheekh shariifi inta mas-uuliyadda la hayso ee ra-iisul wasaare u kamid yahay ee mas-uuliyiinta kale ka mid tahay in maanta hortooda lagu qaadanayo oo weliba diblomaasiyadda lagu dagaalamaa diblomaasiyad dagaalkeeda aanu waxba ka qabanin oo adduunka aanu tegin oo wafuud aanu u dirin wuxuu u diri karaa caalamka carabta wuxuu u diri karaa africa wuxuu u diri karaa dalalka kale adyoobka taageersan waddanka sweden aan joogo waa loo kaashan karaa wadamada kale adyoobka waa loo kaashan karaa dhammaantood haddii loo diro mishino oo maaragtay diblomaasiyeed waxaa la dhihi karaa arrintan nama qabato mana ogolaan karno in ummadda soomaaliya dalkeedii la boobo oo la dhaco haddiise la aamuso oo dadku ay aamusaan dibadda iyo gudaha soomaaliya iyadoo la taagan yahay waxaad og tihiin in lagu kala qaybsaday maxaan ku yidhaha berlin kadib haddana ay ingiriiska u bixiyey reserve area kadib haddana la bixiyey n s d maantana tii oo kala socoto jubbaland marka la bixiyo ee dhanka kalena gobolada kale ee kuwa dhexe iyo kuwa kale sidaas loo qaato soomaaliya xaggey ku dambaynaysaa waa su-aashaas waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waa inay kacaan waa in laysu kaashado sidii dalka loo badbaadin lahaa waa in laysu kaashado sidii loo soo celin lahaa sharaftii iyo karaamadii qarankii soomaaliyeed maanta waxaa nasiib darro ah in madaxdii dalka ay maanta wax dareena ama wax aanay ka muujinayn laba ereyuu madaxweynuhu ka yidhi intaas ma deeqdo waa in diblomaasiyin la galaa waa in dadka garanaya ehelku ah dowladnimada soomaaliyeed loogu yeera difaaca dalka iyo qarannimada soomaaliyeed